caasimada puntland ee garowe waxaa maanta laga xusay maalinta qaaxada adduunka oo sanad walba afar iyo labaatanka maaj laga xuso meelo kamid a dunida xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka puntland ee garowe ayaa lagu qabtay maanta munaasabad lagu xusayey maalintaasi qaaxada adduunka mas-uuliyiin kala duwan oo ay kamid yihiin hay-adaha ku shaqale maalintan iyo mas-uuliyiin ka tirsan puntland ayaa ka qayb galay maalintan maareeyaha mashruuca xakameynta qaaxada doctor cali xasan ayaa ugu horey ka warbixiyey cudurka qaaxada iyo dhibaatooyinkiisa waa mahadsantihiin telefishinka qaranka puntland t v haddii aan si kooban uga hadlo runtii dhaaxada waa cudur dilaaya qof kasta ku dhaca adduunka o dhan caanka ah muddo dheer soo soo soo laynaya dadka haddaan dib ugu soo noqono puntland runtii waxaa hadda ka furan shan iyo toban xarumood cudurka lagu daaweeye hal xarun oo lagu daaweeye inkastoo ay jiraan koruka ama hoos mararka qaarkood taasi waxay ku xiran tahay xaalado sida dadba shaqaalaha ka shaqaynaya tiradooda wacyigelinta maxaa la dhahaa iyo immigration waxa loo yaqaano dadka qaxootiga oo marba dhinac u guuraya iyo dadka baadiyaha oo marba meel aadaya oo aad aadan runtii cudurkan waa cudur dilaaya laakiin haddii la daaweeyo qofka si fudud ayaa lagu daaweyn karaa daawada iyo iyo baaritaanku waa lacag la-aan qof kasta oo ka shakeeya cudurkan oo inta toddobaad saddex toddobaad ka badan isu arka uusan cudurka lahaan jirin waxaan kula talinaynaa inuu tago xarunta ugu dhow xaruntaasi way baaraysaa haddii laga helo cudurkaas dawada si lacag la-aan ayaa lagu siinayaa marka waxaan aad ugu celcelinaya arrintaas inayna dadku cudurkan qarsan waa lasoo dhaafay xilligii ay dadku dhintay cudurkan qarsadaan ay cillad ku dhiman jireen cudurka daawadiisu way fududdahay taas waxay markaa ku fududaanaysaa inaa adiga caafimaadka bulshada aadan u gudbin qofkii aadan aadan mushkilo dhaqaale ama aadan ummadda u keenin wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland doctor jaamac faarax xasan oo hadalka qaatay ayaa ka hadlay maalintan iyo ka hortagga cudurka qaaxada isagoo munaasabadda ka sheegay dadka laga daweeyey xanuunka qaaxada
dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka masar kasta oo halkan ku fadhiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku suu mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ilaahay baa horta mahadle isugu keenkeenay maanta inagoo u dabaaldegayna maalinta qaaxada ee adduunka wixii macluumaad ku saabsanaa ku saabsanaa t v-da doctor cali xasan baa si fiican u dhigay ku noqon mayno aad iyo aad buu runtii ugu mahadsan yahay anigu waxaan ku dari lahaa waxaan waxya ka sheegi lahaa activitieska ama waxyaalaha aynu ka qabanno puntland caqabadaha hortaagan iyo wixii ka wasaare caafimaad ahaan aanu isleedahay waa ka qaban kartaa insha allah waxaynu ku leenahay shan iyo toban xarumood guud ahaan puntland shan iyo toban xarumood ayaynu ku leenahay oo ay caawiso hay-adda world vision oo iyadana ay sii caawiso global fund waxaa ka shaqeeya shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya aad baa runtii ugu mahad celinaya shaqaalaha ka shaqeeya ku howlan la dagaalanka la dagaalanka qaaxada shaqaalahaas runtii iyo xanuunhooda caqabadooyinka iska jira caqabadooyinka waxaa ka mid ah sanadkii kun iyo sagaal boqol sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii kiisaska la daaweeyey waxay ahaayeen afar waxay ahaayeen laba kun afar boqol iyo konton iyo kow laba kun iyo siddeed iyo tobankiina waxaa la daaweeyey laba kun boqol iyo afartan iyo toddoba halkaa waxaa ka garanaysaa xoogaa hoosu dhacay inuu ku yimi sanadkii ugu dambeeyey laba kun iyo siddeed iyo tobanka hoosu dhacaasoo ah saddex boqol iyo afar kays hoos u dhaca waxaa ugu wacan caqabadaha aan hadda hoosu soo sheegi doono insha allah oo ay ka mid yihiin waxa ugu muhiimsan ay tahay dhaqaale xumo iyadoo dhaqaalihii fankii lagu bixin jiray t v-da uu hoos u dhacay hoos u dhacaa fankuna waxay keenaysaa in shaqaalihii mushaharkii uu ka yaraado islamarkaana daaweyntii t v-da ay hoos u dhacdo waxay kaloo keenaysaa dadkii wacyigelinta ee t v-da dadka wacyigelin lahaa inayna hoos u dhacaan runtii taasi waa waa caqabad jira weeye marka ka anaga ka wasaar ahaan siyaasiyan waxaa naga go-an iyadoo ay iska jiraan duruufo dhaqaale inaanu hubinno in howlaha t v-da la dagaalanka t v-du ay halkooda kasii socdaan oo aanay hoos u dhicin iyadoo ay jiraan duruufo dhaqaale waxaanu rajaynaynaa ama aanu ratoweynahay inaanu u raadino fal oo aanu hubinno inaan falku hoos uga dhicin howlaha t v-duna ay halkooda sii socdaan waxaan runtii aad loo mahadcelinayaa shaqaalaha ku howlan
puntland waxa ay sanadkii laba kun toddobiyo tobankii ay sheegtay in cudurka qaaxada ay u dhinteen kun iyo lix boqol konton iyo lix qof halka dadka qaba ay ahayd lix kun saddex boqol siddeetan iyo afar qof waxay mas-uuliyiinta wasaaraddu sheegeen in laga daaweeyey laba kun boqol afartan iyo toddoba qof hay-adda caafimaadka adduunka w h o mas-uuliyiinteeda oo goobta ku sugnaa ayaa daraasaadkaasi sameeyey maxamed lakiman warbaahinta daljir garowe